الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد darsigaani waa darsigii labaad oo aan uga hadlaynay siirada nabigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam darsigan darsigii ka horreeyey waxaan uga soo hadalnay annasabu ashariif oo ah nasabkii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kale waxaan uga soo hadalnay nebiga iyo hooyadiis meesha ay ku kulmaan oo ah kilaab oo ah awowga shanaad oo nebigu uu lahaa sala allahu calayhi wasalam darsigeenna wuxuu ku saabsan yahay qabiilatuhu sala allahu calayhi wasalam nebiga qabiilada uu ka soo jeedo in qofka uu qabiilo u nisbo sheegto wax dhibaatahay kuma jiraan ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu shucuub iyo qabaa'il baan idinka dhignay litacaarafu in asgarataan qofku inuu garto marka qaraabadiisa dadka maxramkiisa ah oo nikaaxu uusan u qaban qofka dumarka aysan ka xijaabanayn qofka dhexlaaya iyo qofka aan dhexlayn arrimahaasoo dhan arrimaha ilaahay uu yidhi waxaan idinka dhignay litacaarafu qabaa'il iyo waxaan idinka dhignay shucuub litacaarafu weeye sidoo kale silatu raxim qaraabadii xiriirinteedii ayaa ku jirta barashadii ama qabiil loo nisbo sheegto laakiin waxaa la diidan yahay waxa weeye alqabaliya qabyaalad weeye waxaa la diidan yahay oo ah qofkii in ugu kaalmeeyo tolkiisa ama qabiilkiisa dulmiga ugu kaalmeeyo qabiilada nebiga hoose waxaa la odhan jiray quraysh qurayshna waxay ahayd qabaa'ilkii carabta oo markaas jiray qabiilkii ugu sharafta badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix ayuu wuxuu ku leeyahay ina allaha istafaa min waladi ibraahiima ismaaciil ilaahay wuxuu ka doortay awlaaddii nebi ibraahim ismaaciil ayuu ka doortay istafaa min bani ismaaciila bani kinaana ilmihii nebi ismaaciilna wuxuu ka doortay bani kinaana wastafaa min bani kinaanata qurayshan reer bani kinaanana waxaa ilaahay ka doortay quraysh wastafaa min qurayshin bani haashim qurayshna ilahay wuxuu ka doortay bani haashim wastafaanii min bani haashim anigana wuxuu iga soo doortay bani haashim ayuu iga doortay marka huwa almustafaa sala allahu calayh wasalam waa kii la doortay weeye quraysh magacaas quraysh ah waa naynaas uu lahaa ninka la odhan jiray bihir bni maalik ama nadr ibni kinaana labadaas ayaa mu'arikhiintu isku hayaan bihir ibni maalik ama nadr ibni kinaana waa weli awowgiis sida raajixa laakiin waxaa weeye inuu yahay nadr ibni kinaana inuu yahay ayaa raajixa qabiilkaas quraysh ragga quraysheed rag waxay ahaayeen madax iyo ashraaf wada ah ayay ahaayeen wakhtigoodii laakiin qaar ka mida ayaa dadka kale wax dheeraa oo magacyadoodu ama sharaftoodu aad iyo aad ay u soo baxday kuwaas marka raggaas aad iyo aad mashhuurka u noqday oo sharafta lagu yaqaanay waxaa ka mid a ugu horeeya qusay ibni kilaab waan hore usoo sheegnay inuu ahaa wiil agoona hooyadiis nin kala guursatay shaam uu la aaday shaam isagoo nin dhallinyaraha ka soo noqday maka ku soo laabtay oo dadkiisu ay deganaayeen iyo agaarkeeda maka iyo agaarkeeda qoladii markaas maka haysatay oo bani khusaaca la odhan jiray qoladii khusaaca la ohan jiray ninkii madaxda u ahaa inuu ka guursaday gabar ka guursaday kadibna uu isku dayey inuu arooriyo quraysh arooriyo oo isku keeno markii uu isku keenay oo ay noqdeen quwad ama awood jirta ay noqdeen in dagaal u dhex maray isaga iyo nimankii khusaaca la odhan jiray dagaalkiina uu ku guulaystay qusay ibnu kilaab uu ku guulaystay makana uu ka saaray nimankii khusaaca uu ka saaray maka sidaasna gacanta quraysh uu ku soo celiyey maka iyo kacbadii maamulkooda ugu soo celiyey maadaama marka guushaas weyn uu gaaray wuxuu noqday nin aad iyo aad u sharaf badan arrimo badan ayuu sameeyey marka oon hore loo arrimahaas waxaa ka mid a waxa la odhan jiray assiqaaya oo ah xujayda in la waraabiyo alrifaada oo ah xujayda in la quudiyo cunto la siiyo oo la martigeliyo waxaa ka mid ah alxijaaba kacbada furaheeda inuu isagu hayay cidduu rabana u furi jiray cidduu rabana uu diidi jiray waxaa ka mid ah inuu sameeyey meel la yidhahdo daaru nadwa oo ah guriga shirarka ay quraysh ay ku qabsato quraysh guriga ay shirarka ku qabsato oo daaru nadwa ah inuu sameeyey ayaa ka mid ah acmaasha uu sameeyey waxaa ka mid ah in uu isagu calanka dagaalka haddii dagaal la qaadayo la-aantiis aan calan la xiri jirin taagi jirin calanka markii dagaalka la qaadanaya gacantiisa uu isagoo ku taagi jiray shantaas arrimood marka waxay noqdeen shan jago oo asaga gacanta ugu jirta qorayshina ay uga dambayso asaga uga dambaysta ayay noqdeen markii uu nin waayeeloobay oo dhimashadiisii soo dhowaatay ayuu wiilashiisii kulmiyey afar buu dhalay afar wiil ayuu dhalay waa cabdidaar oo ugu weynaa wiilashiisa waa cabdimanaaf oo ah jilibka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo jeedo waa cabdulcuza waa cabd afartaas weeye wiilashiibuu kulmiyo wuxuu yidhi wiilashiis ayuu kulmiyey kaasuu wuxuu yidhi wiilasheedii waxaan rabaa buu yidhi inaan u dhiibo manaasibtan aan hayo wiilka wiilasha ugu weyn oo leeyahay cabdidaar inaan u dhiibo sababtuna waxay ahayd afar saddexda wiil oo kale cabdidaar maahane intii odagu noolaa ayay waxay noqdeen dad mashhuuriina oo la yaqaan oo caana noqdeen laakiin cabdidaar asagu nin wuxuu noqday aan caan noqon sida walaalihiis oo kale marka wuxuu yidhi si uu ninkan uu walaalihiis u gaaro manaasibtaas isaga ayaan ku wareejinaya dabcan walaalihiisna waa yeeleen sidiibu ugu wareejiyey cabdidaar buu gacanta u wadageliyey manaasibtii muddo kadib odaygii qusay wuu dhintay muddo kadibna cabdimanaaf iyo cabdidaar iyo odayaashii jiilka labaad waa dhinteen labada qabiil oo ilmihii cabdidaar ah oo ninkii lagu wareejiyey arrinta ah iyo cabdibanaaf oo ah qolada nebigu kasoo jeedo sala allahu calayhi wasalam ayaa ugu mashhuursanaa labadii afartii wiil dadkay dhaleen ilmo cabdimanaaf ayaa waxay ku qabsadeen ilmo cabdidaar markii dambe waxay yidhaahdeen manaasibtan uu hogeen ka tegey sababta uu ugu wareejiyey cabdidaar ugu wareejiyey sababba sababtu waxay ahayd bal inuu soo gaaro walaalihiis uu soo gaaro intiina wuu gaaray oo nin sharaf loo noqday sidaa darteed waxaan ka rabnaa inaad noo soo celiysaan dhaxalkii awowgeen inaad wax naga siisaan qoladii ilmo cabdidaarna waa ku adkaysteen waxay yidhahdeen maya dagaal baa layskugu qalab aruursaday qoloba qolo ayay maaragta gaashaanbuuraysatay halkaas waxaa ka dhashay waxa la yidhahda xilf almutayabiin xilfu almutayabiin oo wuxuu ahaa ilmo cabdi manaaf ayaa iyo qabaa'il kale oo ismaaragta isbahaystay waxaa la sameeyey oo caado u ahayd weel ayaa waxa lagu soo shubay tiib lagu soo shubay markaasaa gacmaha la gashaday gacmihiina markaas tiibkiina waxaa lagu masaxay kacbada waa isdhaarsi in aan dagaalka in dagaalka la wada galo ayaa laisku dhaarsaday qolada kalena waxaa la yidhahdaa weel bay waxay ku shubteen dhiig ku shubteen iyaguna gacmahay wada gashadeen arrintii oo meel xun maraysa kadib ayaa lasoo kala dhex galay heshiis baa dhacay heshiiskii waxaa lagu gaaray in ilmo cabdimanaaf la siiyo alrifaada wasiqaaya quudinta xujayada la quudiyo iyo waraabinta la waraabiyo in la siiyo siqaayada uu samayn jiray qusay waxay ahayd biyaha ayuu wuxuu ku macaaneyn jiray timir ku macaaneyn jiray ama malab ku macaaneyn jiray ama zabiib ku macaaneyn jiray markaasuu darar dar weyn yacni meelo waaweyn oo dar ah oo uu sameeyey ayuu ku shubi jiray xujayadu markaasay ka cabi jireen maadaama ceelkii zamzam sidii qoladii reer jurham ay u awdeen oo u duugeen ilaa hadda aan lahayn ayuu sidaas dadka xujada biyaha ugu diyaarin jiray cuntadana sidoo kale wuxuu samayn jiray lacag ayuu ka qaadi jiray qabi quraysh oo dhan lacagtaas ayuu marka xujaydana ugu samayn jiray martiqaad ugu samayn jiray marka labadaas shaqo oo ah siqaayadii iyo rifaadadii ilmo cabdimanaaf ayaa loo daayey qoladii ilmo cabdidaarna waxaa u hartay saddexdii arrimood oo kale oo ahaa furaha kacbada inay hayaan oo iyagu ay ka adeegaan iyo daarun nadwa inay madax ka noqdaan iyo calanka dagaalka iyagu inay maaragta ay hayaan markaan kasoo tagno marka kasoo tagno qusay ilmihiisii ilmo cabdimanaaf dhexdooda cabdimanaaf wuxuu dhalay afar buu dhalay ilmo cabdimanaaf waa jeebka uu nebigu calayhi salatu wasalam kasoo jeedo weeye cabdimanaaf wuxuu dhalay afar buu dhalay afartu waxa weeye haashim cabdishams iyo almutalib iyo nawfal afartaasuu dhalay afarta marka laba iyo labaa laisku raaciya haashim iyo mutalib banu haashim iyo banulmutalib ayaa la yidhahdaa labadan kale waxaa la yidhahdaa banu cabdishams iyo banu nawfal waa labadaanuna waxay isla ahaayeen xulafaysi iyo bay isku sida waa isla jireen labadaanuna waa iska jireen marka banu haashim iyo banulmutalib daa'iman jaahiliye islaam kuma kala harin xataa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ahalkiisa la go'doomiyey banu haashim iyo banulmutalib waxa weeye waa la go'doomeen gaalkoodii iyo muslimkoodaba marka waa masalada ay ka dhalatay weeye dadka oo garanaysaa ay sadaqada ama zakada in la siiya ay xaaraamta tahay ma banu haashim kaliyaha sida culimmada qaar qabaan mase waa banu haashim iyo banulmutalib oo wada jira sida culimmada qaar kale ay qabaan marka cabdimanaaf waxaan yidhi afartaas ayuu dhalay afartii marka ilmo cabdimanaaf ahay waxaa waxay isla heleen siqaayadii iyo rifaadadii bay isla heleen see u qaybsanayeen marka ayaga dhexdooda waxay ku qaybsadeen qurca ayay ku qaybsadeen waa qori tuurteen qori tuurkii wuxuu usoo baxay haashim oo nebiga awowgiisa labaad ahaa nebiga awowgiisa labaad ayay qori tuurka usoo baxay inuu asagu uu mas-uul ka noqdo sidaas ayuu haashim ugu soo wareegay haashimna waxaa kala wareegay cabdulmutalib oo nebiga awowgiisa oo koobaad ahaa ayaa la wareegay kadibna waxay ku wareegtay abu aalib oo nebiga adeerkiisa ahaa soona koriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam abu aalib maadaama uu nin faqiira ahaa oo aan xoolo badan lahayn arrintii wuu wadi waayey sidaa darteed ayaa waxaa kala wareegay walaalkiisa oo ah alcabaas ibnu cabdilmutalib ayaa la wareegay kadibna cabdulaahi ibnu cabaas ayay ku wareegtay kadibna ilmihiisii cabdulahi ibnu cabaas ilmihiisiibay baa la wareegay oo hayn jiray ilaa wakhtigii dowladda cabaasiyiinta laga soo gaaro markaasoo nin la odhan jiray almansuur uu maaragta la wareegay oo isagu uu gacanta ku dhigay marka sidaas ayaa loo qaybsaday jagooyinkii loo qaybsaday reer cabdidaar waxaa u hartay xijaabadii furihii kacbada iyo calankii iyo daaru nadwa ilmo cabdimanaafna waxay heleen labadan arrimood ayay heleen siqaayadii waraabintii xujayda iyo quudintii xujayda ayay heleen kadibna waxaan yidhi ilmo cabdimanaaf way qaybsadeen haashim oo nebiga awowgiisa labaad ayay usoo baxday kadibna waxaa kala wareegay cabdulmutalib ayaa kala wareegay kadibna abu aalib abu aalibna waxaa kala wareegay alcabaas ibni cabdilmutalib kadibna ilmihii cabaas ayay maaragta ku dambaysay haashim marka wuxuu ka mid yahay marka aan haashim u nimaando marka waxaan joognaa hadda qusay qusay wuxuu dhalay ilmo cabdimanaaf cabdimanaaf buu dhalay oo nebiga cabdimanaaf ayuu dhalay cabdimanaaf wuxuu dhalay haashim haashim wuxuu dhalay cabdilmutalib cabdilmutalib wuxuu dhalay wuxuu dhalay cabdullah cabdullahina wuxuu dhalay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa maxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay marka qusay waa ka sheekaynay cabdimanaaf iyo ilmihiisina waa ka sheekaynay waxaan u imaanaynaa marka haashim oo nebiga awowgiisii labaad ahaa ayaan u imaanaynaa haashim waxaan soo sheegnay inuu haashim wuxuu dhaxlay labadii jago oo ahayd asiqaaya warifaada ayaan soo sheegnay haashim wuxuu ahaa dadkii waqtigiisa joogay dadka ugu sharafta badan ayuu ahaa haashim waxaa loogu bixiyey waxaa la yidhi kaana yahshimu khubza khubziga ayuu burburin jiray yani khubziga ama rootiga ayuu burburin jiray markaasuu hilib ku dari jiray hilibkaas iyo hi- khubzigaas la buriyay oo maraq lagu daray ayuu wuxuu ka samayn jiray cunto la ohan jiray fariid la ohan jiray markaasuu dadka quudin jiray markaas sidaas hashim loogu bixiyay laakiin magaciisa waxaa la yidhi waa camr hashim waa ninkii ugu horeeyey oo u bilaabay carabta waxaa la yidhaha rixlat ashitaa'i wasayf quraysh ninkii u bilaabay rixlat ashitaa'i wasayf ayuu ahaa hashim oo waqtiga xagaagana waxay aadi jireen oo qababaha yaman xaggeed u safri jireen waqtiga kuleylahana waxay aadi jireen shaam waxaa la odhan jiray sayidulbatxaa qurayshta batxaa qurayshta laba u qaybsamayd qurayshulbatxaa iyo qurayshudahira qurayshta maka iyo agaarkeeda degan ayaa la odhan jiray qurayshul- qurayshulbatxaa la odhan jiray marka asagu arrintiisu marka sheekadiisu waxay ahayd asaga maka ayuu ka tegey isagoo u socda shaam u socda magaalada madiina oo markaas loo aqoon jiray yathrib ayuu sii maray isagoo shaam u socda halkaas ayuu wuxuu ku guursaday gabar la odhan jiray salma bin- bintu camrin mi- oo qabiilka kasoo jeeda bani cadiy bni najaar banu najaar kasoo jeeda gabadhaas ayuu guursaday gabadhii markuu eh, ku guursaday madiino oo muddo uu joogay ayuu kadib safarkiisii sii watay oo shaam aad gabadhii uur leh ayuu ka tegey kadibna ma soo noqone magaalada ghaza oo falastiin ayuu ku dhintay gabadhii salma ahayd wiil bay dhashay magaalada madiina ku dhashay wiilka waxay u baxay waxay u bixisay shayba waa ciro shaybana waxay ugu bixisay waxaa la yidhi madaxiisa ayaa cira ku taalay timihii ugu horreeyay kasoo baxay cira cira ayay lahaayeen sidaas ayay shayba ugu bixisay wiilkii meeshii buu ku barbaaray dayaalkiis buu lasoo la barbaaray adeerayaashiisna war kama hayn adeerayaashiis oo maka jooga war kama hayn ilaa wiilkii uu toddoba sano sideed sano meelahaas gaaray kadib ayaa waxaa ogaaday adeerkiis oo la odhan jiray almualib wataan soo sheegno banu haashim iyo banulmualib waa laba walaalaa haashim iyo mualib laba walaalaa weeye marka maadaama haashim uu dhintay mualib ayaa ogaaday in walaalkiis uu madiine uga tegay wiil oo halkaas loogu dhalay oo halkaas uu joogo madiine ayuu tegey eh, gorgortan badan kadib wiilkii gacantu kusoo dhigay uu soo kaxaysto maka ayuu la yimid markii isagoo ratigii uu uu watay gadaal uga saaran ay dadkii arkeen wiilka yarka ahoo safarka ku yimid oo rafaadsan ayay waxay u maleeyeen quraysh inuu yahay addoon uu soo gatay markaasay waxay yidhahdaan cabdulmualib addoonkii mualib sidaas ayuu magacii marka ugu baxay cabdulmualib waa nebiga awowgiis awowgiisa koobaad cabdulmualib marka waa nebiga awowgiis qisadiisu marka sidaas madiine ayuu ku dhashay aabihiis haashimna wuxuu ku dhintay ghaza oo falastiin ayuu ku dhintay cabdulmualib marka maka ayuu ku koray wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qurux badan buu ahaa dadka dadka ugu qurxoon buu ahaa xag aad iyo aadna u sharaf badan waqtigiisii aad iyo aad ayuu wuxuu noqday nin aad u sharaf badan oo cid sharaf ku gaarta iyo maqadar ahaan ku gaarta aysan jirin sayid quraysh ayuu noqday quraysh buu madax u noqday wuxuu noqday safar kasta oo oo la aadayo oo ganacsi loo aadayo inuu asagu uu madax ka noqdo oo la yidhaahdo saaxibu ciiri maka maka safarkeedii ninkii wa- saaxiibkeedii isaga in loo bixiyo nin la adeeca ayuu ahaa wuxuuna ahaa nin deeqsiya waxaa la odhan jiray alfayaad alfayaad kii shumidda badnaa ayaa la odhan jiray waana deeqsinimo darteed waa mid shumaaya oo waxa uu bixinaya aysan ahayn wax xadaysan aysan ahayn bal waxaa la yidhahdaa meesha uu martiqaadka ku samaynayo waxaa la yidhi cuntada uu la bixinayo oo martiqaadka ah masaakiinta dadka masaakiinta wuu quudin jiray wuxuushta duurjoogta wuu quudin jiray shimbiraha wuu quudin jiray markaasa waxaa la odhan jiray mucimu nnaas fi sahli walwuxuushi waطuyuuri fi ru'uusi ljibaal waxaa la odhan jiray waa kii dadka quudin jiray dhulka hoose dadka ku quudin jiray buuraha dushoodana ku quudin jiray wuxuushta iyo shimbiraha ku quudin jiray cabdulmualib wuxuu ku soo baxay oo sharafta badankeeda uu ku helay qodidii uu qoday ceelkii zamzamka ceelkii zamzam sidaan soo sheegnay waxaa awday oo xabaalay qoladii reer jurhum markii laga saaray oo qoladii ay ka saareen khusaaca ay ka saar ay ka saareen maka ayay ceelkii awdeen intay ku rideen wax alla wixii dahab ahaa oo kacbadu ay lahayd intay ku rideen ayay maaragta ceelkiina duugeen cabdulmualib marka isaga ayaa ceelkii helay oo qoday qisada uu ku helay marka markii laga sheekeeyo iyadana waa qiso dheer aan soo khulaysayno waxa weeye cabdulmualib habeenkii isagoo jiifa ayaa ru'yo waxaa lagu yidhi qod ceelka qod habeen labaad bay ru'yadu kusoo noqotay habeen saddexaad bay kusoo noqotay habeenkaa saddexaad marka ama habeenka afraad waxaa loo sheegay meesha uu ka qodi lahaa ayaa loo tilmaamay markii ay ru'yadii kusoo noqotay wuu dareemay inay arrintaani arrin dhaba ay tahay faaskiisu soo qaatay badeelkiisu soo qaatay markaas waxaa u jooga hal wiil baa u jooga alxaaris la yidhaahdo cabdulmualib wuxuu dhalay toban wiil iyo lix gabdhood ayuu dhalay markaas hal wiiloo alxaaris la yidhahdo ugu weynaa baa u jooga oo nin markaas shaqo qaban kara ah isagay wiilkiisbaa is soo raacay ceelkii bay meeshii ka bilaabeen markii uu ceelkii arkay oo gaaray oo uu dareemay ceelkii inuu yahay ayuu takbiirsaday allahu akbar yiri quraysh marka markay takbiirtii maqleen ayay waxay ogaadeen cabdulmualib in uu ceelkii helay ayay ogaadeen sida darteed ayay soo yaaceen oo waxay yidhaahdeen cabdulmualibow ceelkani waa ceelkii aabbaheen waana wada leenahay naga qayb geli sharafta kaligaa la keli noqon maysidi wuxuu yidhi maya sharaftan anigaa laygu qaar yeelay arrintan laygu- laygu khaas yeelay cidna wadaajin maayo la wadaajin maayo arrintii marka maalintaas ayaa waxaa la yidhaahdaa oo uu dareemay in uu keli yahay oo wax garab istaaga aysan jirin ayuu wuxuu sharad ku galay haddii ilaahay uu siiyo toban wiil oo garab istaagta mid ka mid a inuu gowrici doono ilaahay dartiis u gowrici doono kacbada agteedana ku gowrici doono marka maalintaas halkaas intaas wiil baa u joogay wayna omaan doontaa qisada oo arintaas marka uu fulin doono almuhim qurayshi asaga waxay isku qabsadeen ceelkii qodidiisa arrinkan wixii anigaa laygu khaas yeelay cid alla ciddaa doontaanna u taga noo geeya hanoo garqaybiya markaasi waxay yidhaahdeen waxaan u gartegaynaa naag kaahinada ah ama saaxirada oo kaahinatu bani sacd la odhan jiray oo dhulkaas shaam geesaheeda u sokeeya atraafteeda degan ayaan aadaynaa bay yidhahdeen sidiiba isku waafaqeen cabdulmualib iyo koox ka mida dadkiisii hoose qaraabadiisa hoose rag ka mid ah iyo rag qurayshti kale ayaa israacay dhulkuna markaas dhul bahgooyaha u ahaa dhul biyala ma ah markay dariiqii bahgooyada ahaa dhexdiisa marahayaan oo xijaaz iyo shaam u dhexeeyaan ayaa biyihii ka dhammaadeen markaasi waxay xaqiiqsadeen inay halaagsamayaan waxaa la yidhi maxaan samaynaa bal tali baa lihi cabdulmualibow cabdulmualib wixii waxaan ku talinayaa buu yidhi kolley waa waa waan la'anaynaaye nin walbaa inuu god qoto godkiisa qoto halkaasna uu ku sugto mowdkii ku sugto ninkii dhintaba kooxda kale ha ku tuureen sababto tabar looma hayo god looma qodi karo marka intii ninka u dambeeya uu naga harahayo inteenna kale ha heleen duug ha heleen intaan kulligeen bannaanka wada ooli lahayn oo dugaagona wada cuni lahaa hal nin ha haro inta kalena duug ha xesho siday isku waafaqeen godadkii baa la qotay nin walba godkiisuu qoto wala ag fariistay maalin dambe wuxuu yidhi war sidaan inaan u fadhinaa waa waa doqonnime balna keena aan bal carrada socsoconna ilahay waxa laga yaabaa inuu na siiyo wax biyaha ilaahay inuu na siiyo aan helneen waayahay baa layidhi markii la istaagay oo hawrtii la fuulay ayaa waxaa layidhi hashii oo cabdulmutalib saarnaa meeshii ay ka kacday ayaa il biyaha ka soo burqatay ishii biyaha ahayd ayuu cabay ka waraabiyey dadkiisii ka waraabiyey raggii safarkii la socday ka waraabiyey weelashii laga buuxsaday markaas ayay waxay dareemeen arrinkan inuusan caadi ahayn waxay yidhaahdeen cabdulmualibow ilaahay baa horta ku waraabiyey ku waraabiyey taasuna waxa weeye waxay ku tusinaysaa ilaahay inuu maaragta uu kula jiro oo adugu garta aad leedahay maanta kadib ceelka zamzamka la yidhaahdo kugula murmi mayno kuguna qabsan mayne barteena naga celi sidii ayay usoo noqdeen sidaas ayuuna maaragta ku yeeshay sharaftii uu ku yeeshay qodidda ceelka zamzam inuu qodo marka magaciisa sidaan soo sheegnay hooyadiis waxay u bixisay shayba ayay u bixisay magaciisu ma ahayn cabdulmualib ma ahayn cabdulmualibku wuxuu ugu bacday markii uu adeerkiis soo qaaday oo ay u maleeyeen quraysh inuu addoonkiisa yahay sidaas ayay ugu maleeyeen nacam marka cabdulmualib waa ina haashim cabdulmualib waan ka sheekeynay haashimna waan ka sheekeynay cabdimanaafna waan ka sheekeynay qusayina waan ka sheekeynay waxaan u imaanaynaa marka cabdulmualib marka waxa ay dhacda waxaa dhacday wakhtigii fiilkii ninkii abrahaha uu kusoo duulay markii uu kusoo duulay kacbada markaasna isaga ayaa kacbada iyo maka madax ka ahaa waan soo sheegnay iyadana nebiga aabihiis cabdullah ayaa noo dhiman aabbayaalkii markii laga soo bilaabo qusay cabdullah isaguna wuxuu ahaa awlaadda cabdulmualib uu dhalay ninka ugu wanaagsan buu ahaa oo ugu dhowrsan oo cabdulmualib uu ugu jecel yahay waxa weeye oo loo yaqaanay laqabkiisa addabiix kii la gowrici rabay arrintaasna waa arrintaan soo sheegnay markii uu qodahaya ceelka zamzam sharadkii uu galay ayaa uu u qurceeyey wiilashii markii toban ilaahay wiil siiyey toban wiil ilaahay markuu siiyey ayuu u qurceeyey qurcadii waxay ku dhacday cabdulaahi ayay ku dhacday markii qurcadii ay ku dhacday ayuu oo isaga ay ku dhacday ayuu soo kaxeeyey oo soo aaday xagga kacbada inuu gowraco quraysh ayaa ka hor istaagtay arrintaas siiba walaalihiis iyo abtiyaalkiis markaas ayuu wuxuu ku furtay boqol geela wiilkii iyo boqol iyo geel toban geela ayuu u qurceeyey wiilkii bay ku dhacday labaatan buu ka dhigay soddon buu ka dhigay afartan buu ka dhigay mar kastana wiilkii ku laabanaysay ilaa markii dambe boqol markuu ka dhigay ay geelii ku dhacday sidaas ayuu ku gowracay boqol geela ku gowracay marka waxaa la yidhahdaa diyada oo boqolka geela ah markii nin la dilo diyadiisu inay boqol geela ay tahay halkaas ayay kasoo bilaabatay islaamkuna wuu sugay islaamkuna sidaas ayuu u sugay qisadan aan soo aroorinay soo sheegnay oo quraysheed waxaa ku sugan cibrado badan ayaa ku sugan oo in laga faa'iidaysto u baahan waa midda koobaade ninka la odhan jiray qusay ibnu kilaab waxaa u suura gashay inuu quraysh aruuriyo oo isku keeno oo mideeyo oo ka dhigo awood jirta taasoo u suura gelisay inay soo ceshadaan sharaftoodii iyo xukunkoodii maka iyo kacbadii iyo dhaxalkii aabahood ismaaciil inay soo ceshadaan oo ay kasoo ka soo ceshadaan qoladii la odhan jiray khusaaca ninkan marka qusayi ah agoonnimuu ku soo koray tolkiisa kuma soo dhex barbaarin laakiin wuxuu ahaa nin hadaf leh oo himmad leh ayuu ahaa waxaa ku rumoobay ninkaas mathalka carbeed oo leh rajulun duu himma yuxyi umma nin rajulun nin duu himmatin oo himmad leh yacni nin hadaf leh yuxyi umma ummad ayuu nooleeya ninkaas ayaa ummad nooleeya marka arrintan waxaan ka qaadanaynaa qofkii hadaf leh oo himmad leh oo isku daya inuu dadkiisa wax kusoo kordhiyo oo anfaco hadduu arrintaas u istaago isku dayo wax weyn buu kusoo kordhin karaa shardina maahan inuu jaamacda uga baxay siyaasad iyo inuu tababaro caskariya uu qaatay siminaaro inuu soo qaatay shardi maahan qofku haddii uu inuu wax sameeyo damco ilaahina la kaashado arrintaasna uu ku dadaalo meel buu ka gaaraya waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha aan ka faa'iidayno qisadaas agoonnimadu inaysan ahayn ceeb ahayn inaysan ahayn derbi qofka ka hor istaagi kara horumarka iyo inuu gaaro martabad sare inuu gaaro ninkan qusay ah qusay ibnu kilaab agoonnimu kusoo koray cabdulmualib waasna sidoo kale raggii quraysh ugu sharafta badnaa ah agoonnimu kusoo koray bal nebigeenna maxamed sala allahu calayhi wasalam khayru lbariya wuxuu kusoo koray agoonnimada qisada midii ugu darnayd oo ah qofku inuu waayo aabba iyo hooye yaraanta ku waayo waxyaabaha aan qisadan ka faa'idaysana waxaa ka mid ah quraysh sharafta ay lahayd iyo fadliga ay lahayd oo dadka kale ay uga sarreeyeen waxyaabaha qiimaha leh ayay ku dadaali jireen waxay ihtimaam siin jireen beytka ilaahay inay u adeegaan dadka inay anfacaan waa taan soo sheegnay arrifaada wasiqaaya dadka xujayda inay waraabiyaan inay cunto siiyaan oo martigeliyaan arrintaas ayay ku kala hormarayeen oo ah sharaftaas inay gaaraan ayay ka gaartay inay ku dagaal ay ku- ugu sigteen iyadoo arrintaasi ay uga baxayso amwaal fara badan uga baxayso wax uga soo noqonayaana aysan jirin marka sidaas ayay maaragtaa sharaftaas ayay lahaayeen oo dadka kale ay dheeraayeen masaakiinta inay quudiyaan ninka la dulminayo oo madluumka inay u gargaaraan sifaad fara badan oo keentay ilaahay inuu u doorto inuu ka soo saaro nebigii ambiyada ugu dambeeyey uguna khayrka badnaa nebi moxamed sal allahu caleyhi wasalam su-aal baa marka meeshaan taal su-aashu waxa weeye hadday nimanku sidaa ahaayeen oo sidaa nimanka u- u wanaag samaynta badan ahaayeen maxaa ku kalifay inay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka hor yimaadaan oo dacwadiisii iyo diintiisii ay diidaan iyadoo la ogyahay inay beytkii ilaahay ku daga- ku dadaali jireen xujayada u gargaari jireen masaakiinta quudin jireen ilaahay ay caabudi jireen xataa sida nagu soo martay qisadii eh, cabdulmuطalib markii abraha uu kusoo duulay kacbada uu yidhi kacbadan jabinhaya wuxuu ku yidhi ina lilbeyti rabban yaxmiih guri beytku wuxuu leeyahay ilaah ilaaliyuu leeyahay marka eh, maxaa keenay inay nebiga khilaafaan oo ay rumayn waayaan su-aasha jawaabteedu waxa weeye horta wax maxaa laisku haystay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qoomkiisa quraysh maxay isku haysteen waxay isku haysteen waxa weeye oo gaalnimada loogu xukmiyey oo kufaara quraysh ay ula baxeen waxa weeye hal shay bay isku haysteen halka shay waxa weeye waa macnaha kelimada laa ilaaha ila allah macnaha ay tusinayso ayay isku haysteen iskumay haysan quraysh ma diidanayn ilahay inuu koonka abuuray ilahay ayaga inuu abuuray inuu arsuqo koonka inuu maamulo iskuma haysan waxa la isku haystay waxa weeye yaa xaq u leh in la caabudo oo cibaado loola jahaysto la la caabudo yaa xaq u leh kelimatu laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye laa macbuuda bixaqin ila allah cid la caabudo oo in la caabudo xaq u leh oon ilaahay ahin ma jirto wey sanam rasuul baan lahayn malag baan lahayn sanam baan lahayn cid la caabudo oo ilaahay ahayn oo xaq u leh in la caabudo ma jirto macnaheedu saas wey iyaduna taasay diidanaayeen oo waxay ohan jireen waxay odhanayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma macbuudaadkii wixii la caabudahayay ma wuxuu ka dhigay ilaah waaxida macbuud waaxida ina hada la shay un cujaab waa shay yaab leh yidhahdeen marka iyaga laakiin marka la weydiiyo la yidhahdo man khalaqa wala in sa'altahum man khalaqahum haddii aad weydiisid yaa abuuray layaquuluna allah qul man yarzuqukum min assamaa'i waalard yaa samada iyo dhulka idinku arzuqa aman yamliku السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر يا dhulka maamula فسيقولون الله saas ay leeyihiin marka arrinta la isku diidana arrintaasay ahayd waxaana arrintaa inay kusii dhagaan nebiguna wuxuu lahaa quluu laa ilaaha ila allah tuflixu war kelimadaas kaliya iraada kelimadaas kaliya iraada waa liibaanaysaan cid kaloo la caabudi karoon ilaahay ahayn ma jirto intaas kaliya ii qira tuflixu waa liibaanaysaan ayaguna maya taasay diidanaayeen arrinta maxaa kusii adkeeyey marka oo arrintaa inay sii qabsadaan keenay arrinkan waxay ka soo gaareen odayaal ay ku kalsoon yihiin oo dadka anfici jiray oo qiimo leh oo la ixtiraamo ayay ka soo gaareen markaasi waxay odhan jireen innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin aabbayaalkayaga ayaan waxaan helnay calaa ummatin diin ayagoo ku sugan wa innaa calaa aathaarihim muqtaduun ama muhtaduun annaguna jidkoodii ayaan ku hanuunayna ku soconna ayagaan ku dayanayna saasay odhan jireen markaasaa leeyahy qul awalow ji'tukum biahda ama qaala awalow ji'tukum waa laba qira oo sax oo sabciya qul waxaad tidhahdaa awalow ji'tukum haddii xataa aan idinla imaado biahda mima wajadtum calayhi aabaa'akum waxyaabihii aad aabbayaalkiin ka soo gaarteen wax ka hanuun badan oo ka hanuunsan haddaa idin- idinla imaado xataa ma kusii taagnaanaysaan qaaluu innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun wixii laydinla soo diray lagula soo diray nebiyo waan ku kufrinay lidaalika ayaa eh, abu aalib abu aalib markii uu dhimanayay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ku yidhi adeer waxaad tidhahdaa kelimad aan ilaahay agtiisa kuugu doodo maalinta qiyaama aan kuu- aan kuugu doodo oon xujaysto laa ilaaha ila allahu dheh marka abujahal iyo rag kalaa la fadhiya waxay yidhahdeen ma waxaa ka maxaa ka leexanaysaa targabu can mid- can can millati cabdilmualib ma cabdilmualib diintiisi baa ka- ka leexanaysaa markaasuu wuxuu ku dhintay isagoo leh huwa calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib ayuu ku sugan yahay isagoo leh saas ayuu ku dhintay marka arrinta ku kalsoonaanta lagu kalsoonaado aabbayaalkii iyo odayaashii wixii ay ku sugnaayeen oo aan loo kala fiirin ma xaq bay ku sugnaayeen mase baatil bay ku sugnaayeen waa midda gaarsiisay gaarsiisay reer khusaaco in ay ku kalsoonaadaan ninkii la odhan jiray cumar camar ibnu laxay markuu asnaamta u keenay sababtoo nin khayr iyo wanaag ay ku yaqaaniin buu ahaa asnaamtii markuu u keenay asnaamtii way ku raaceen sidaas ayaa diintii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam lagu bedelay darsigeenna maanta intaa ayuu ku egyahay wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online